galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qeybta afka soomaaliga e v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa maalin sabti ah bisha nofembar waa toddoba sanadka labada kun shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga aan ku leenahay internetka v o a somali dot com barnaamijka galabta waxaa idiin daadihinaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo ah maxamed colaan xasan
xaaladda xildhibaanku runtii waa normal wuu hadlayaa ilaa afar dhaawac buu qabaa afar xabadood basaa sheegay ku dhacay mid ka midna caloosha kaga dhacdaa ugu dhib badan hadda gacan iyo halkan daanka agtiisa iyo dhowr meeloodoo saasoo kale ayay xabadi ka gaadheen kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta maxamed xayir maareeye oo ka hadlaya dhaawaca xildhibaan maxamed axmed gurxan oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo maanta koox hubaysan ay ku weerartay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir
qodobada kale ee aan idaacaddeenna galabnimo idinkugu hayno dhegaystayaal waxaa ka mid a soomaalida ku dhaqan gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo soo dhoweeyey go'aan lagu diiday adeegsiga maandooriyaha marwana barnaamijka xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii dunida
hogaamiyaasha waddamada shiinaha iyo taiwan ayaa kulan taariikhi ah ku yeeshay dalka singabuur kulankaas oo ahaa kii ugu horreeyey ee foolka fool ay labada dhinac isaga hor yimaadaan tan iyo sannadkii kii shirkan ayaa ku bilowday isgacanqaada dhex maray madaxweynaha shiinaha shi jinping iyo dhiggiisa taiwan mayen yu iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen wariyaal fara badan mas-uuliyiinta shiinaha ayaa saadaaliyey in kulankan uu noqonayo tallaabo taariikhi ah oo weyn oo ay labada dhinac u qaadeen wanaajinta xiriirkooda dowladda shiinaha ayaa sheegata taiwan oo ku dhaqanta nidaamka dimuqraadiga inay qayb ka tahay dhulweynaha shiinaha waxayna doonaysaa inay la midayso shiinaha intiisa kale laakiin taageerada arrintaasi looga hayo gudaha taiwan ayaa aada u hooseysa boqolaal dalxiisayaal ah ayaa weli ku xaniban magaalo xeebeedka loo tamashlaha tago ee sharmasheeq ee dalka masar kadib markii duulimaadyadii ka bixi jiray magaaladaasi la hakiyey baqdin laga qabo suurtagalnimada weerar kale oo argagixisa waxaa sii kordhaya tuhunka laga qabo in diyaaradii rakaabka ruushka ee ku soo dhacday gobolka siinay ee masar ay ku dhinteen qof ee saarnaa uu soo riday bam argagixiso xukuumadda ruushka ayaa hakisay dhammaan duulimaadkii ganacsiga ruushka ee aadi jiray dalka masar ilaa iyo inta laga xaqiijinayo waxaa sababay burburka diyaaraddii ku dhacday dalkaasi madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ra-iisul wasaaraha dalka britain david cameron ayaa labaduba sheegay in inay suurtagal tahay in diyaaradii ruushka waxaa soo riday uu yahay qarax bam warbaahinta faransiiskuna waxay soo warinaysaa in sanduuqyada madow ee macluumaadka dayuuradda kaydya ee laga soo helay goobtii burburka ay muujinayaan in dayuuraddaasi lasoo riday
hay-adda caalamiga ah la socodka hubka kiimikada ayaa sheegtay inay xaqiijisay si kalsooni buuxda ay ku jirto in kiimikada halista ah ee master gas loo yaqaano la adeegsaday intii uu socday weerar ka dhacay magaalo ku taalla waqooyiga syriya bishii agost hay-addan oo marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo o b c w ayaa sheegtay jimcihii shalay in kiimikadaasi uu ku dhintay cunug yar laba kalena ay ku dhaawacmeen ama ay ku sumoobeen intii uu socday dagaal ka dhacay magaalada marea ee waqooyiga syriya ku taalla kooxdan ma aysan sheegin cidda adeegsatay suntan mamnuuca ka ah dunida laakiin dadka u dhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo saraakiisha mucaaradka syriya ayaa ku eedeeyey ururka isis inay adeegsatay suntaasi ururkan ayaa warbixinta buuxda u gudbin doona qaramada midoobay kiimikadan master gas ayaa markii ugu horreysay dunida la adeegsaday dagaalkii koowaad ee dunida wixii markaa ka dambeeyey waxa uu ahaa mamnuuc waa sun gubta indhaha maqaarka bani'aadamka samabada iyo xubnaha kale ee jirka hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyey w h o ayaa maanta sheegtay in cudurka ebola uusan hadda ka jirin dalka siraleon kadib markii aan la soo sheegin cid uu haleelay cudurkaasi muddo hadda laga joogo afartan iyo laba maalmood dadweynaha ku nool dalka siraleon ayaa si aada u sugayey in mar uun lagu dhawaaqo in cudurkaasi uusan ka jirin dalkaasi kuwaasoo xanuun aad u daran uu ka soo maray jiritaanka cudurkaasi kadib markii uu galaaftay nolosha afar kun oo qof sannadihii lasoo dhaafay cabdalla bayrad oo ah isku duwaha arrimaha wacyigelinta arrimaha bulshada ee qaranka dalka siraleon ayaa sheegay in daafaha kala duwan ee dalka siraleon laga samayn doono maalin dabaaldega taasoo lagu xusi doono dadkii uu cudurkaasi galaaftay iyo dhakhaatiirta dadaalka badan u samaysay sidii cudurkaasi loola dagaalami lahaa
halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington koox hubaysan ayaa dhaawacday xildhibaan maxamed axmed gurxan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya xildhibaanka ayaa xilliga kooxda hubaysan ay dhaawacayeen waxa uu marayay gudaha degmada xamurweyne ee magaalada muqdisho meel ku dhow bacadlaha waxaana rasaastu ay kaga dhacday qaybaha sare ee jirkiisa iyo caloosha wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa xaaladda xildhibaanka ka waraystay wasiirka warfaafinta soomaaliya mudane maxamed xayir maaree
waa mahadsan tahay xaaladda xildhibaanku runtii waa waa waa normal wuu hadlayaa waa laakiin dhaawacyana wuu qabaa ilaa afar dhaawac buu qabaa laakiin hadda qaliinku ku jiraa waana rajo fiican buu leeyahay insha allah inuu caafimaado xaggay kaga yaalaan xabada
xabadaha idiga afar xabadood baa saa sheegay ku dhacay mid ka midna caloosha kaga dhacdaa ugu dhib badan hadda gacan iyo halkan daanka agtiisa iyo dhowr meeloodoo saasoo kale ayay xabadi ka gaadheen laakiin ta caloosha uun mooye kuwa kale waa wax saa'id oo saasoo waa dhaawacan yahay laakiin haddana waa waa meel laga kaban karo waa laga kaba karaya xaggee xildhibaankay ku heleen kooxdan hubaysan xildhibaanku wuxuu deganaa xamar weyne meel uun ku dhow bacadlaha marka de markuu soo baxay maanta kulan baarlamaan baa jira islaha shaqadiisa aadayaa kooxo uun hadda aan weli ciidamadu ku daba jireen gacanta aan lagu dhigin oo argagixisadii loo malaynaya ay baabuur rinnooda la soo agmareen oo xabado ku fureen ilaa afarta xabadood ku dhufteen maxaa sumadaho rune dheer imisay ahaayeen maxay wateen wax ogama la helay wallaahi baabuurka rinnooda bay wateen oo madow baa la yidhi marka baabuurka kamay deginin way soo dhinac istaajiyeen xabadahay ku fureen markaa kadibna way carareen wax ilaalaha ma wadan miya xildhibaanku
unfortunately intisa laygu yidhi dad baa la socday laakiin ma hubaysnayn
adigoo dareemi kara xaaladda ammaan xildhibaanku macaadi bay u ahayd inuu istaafla'aan ahaado mase maantuunbay arrintan dhacday
wallaahi xildhibaanku kolle xildhibaanadu midbasi uunbuu isu waardiyeyaa muu waardiye badnayn laakiin dad baastoolada wata iyo waxbaa la socon jiray markii hore xildhibaan gurxan marka laga hadlayo xaaladda baarlamaanka deegaan baad ka wada timaadeen oo baarlamaanka halkaabuu ka soo galaa ma kuu sheegay wax caqabada ah ama amni darro si gaara u haysatay asaga ka hor inta uusan dhib ku dhicin may may may weligii waxba cabsisaasi ma jirinin laakiin dee runtii waa iska jiraa maaragtay amni amni darradu gaar ahaan dadka mas-uuliyiinta xildhibaanada iyo halkaa gaadhsiisan amni darradu waa iska jirtaa waayo waad aragto dee dadkan alqaacidada iyo dadkan la halmaalay nabadiidka ahi qofkii ay arkaanba oo bulshada waxu galaba way dilayaan marka khatar waa iska jirto runtii ay ahayd in isaguna taxadir intaa ka badan sameeyo xukuumaddu way ku celinaysaa ammaanka laakiin maalin walba xildhibaan la beegsanaya hoteele baa la gelayaa miyaysan ahayn si gaara hay-adaha dowladda loo ilaaliyo mudane wasiir
walaahi dowladda hay-adaha dowladda oo keliya inay ilaaliso kama saarna qarankan oo dhan shacabka soomaaliyeed oo dhan amnigiisa ayaanu mas-uul ka nahay laakiin dee soomaaliya arrinteeda xogaal baa loo yahay waddan burburay oo labaatan iyo wax la jira dhowr iyo labaatan sano burbursanaa dadka hu badani gacantooda ku jiro kooxaha nabadiidka ergagixisadu ay hadda joogaan oo dadka dhibka ugu badan dadka u geysanaya aqoon-yahanka iyo mas-uuliyiinta ay yihiin weeye markaa xildhibaan walba boolis ma raaci karo laakiin koleba waa qorshe lagu ogyahayna wuu jiraa xildhibaanada oo inay ugu yaraan laba askari wataan laakiin debna marka qaarkood ilma ilaalisa kan kula socda laftigiisu ama xildhibaanka la socda wuu danuu yeelanayaa inuu soo habsaamaa dhici karto oo xilligii uu dib uga dhaco deedna uu xildhibaankuna is yidhaahdo waadun shaqadii waad gaari kartaa marka dowladdu meelo badan ba adduunka ay wax ka dhacaan justificationna uga dhigi mayno waxa dhacay laakiin dowladnimadu way dhismaysaa horey u socotaa dad kale waxaa looga baahan inay dowladdana la shaqeeyaan hubkana dowladda ku wareejiyaan yacni dadkan nabadiidka ahi hubka meel kastay ka heli karaan xamar maxaad kala jeedaa ma hub badan oo magaalada yaalo dowladdu maamulin baa tuhmaysaa haa waa jira haa hub magaalada magaalada oo dhan baa hub haysata marka welina dowladdu ama arrimo siyaasadeed ha fiirinayso ama si kale ha fiirinaysa weli hubka magaalada lagama ururin oo waxa gacanta dowladda ku jira iyo mooye waxa kale oo dhan waa wadnaa in sharci darro laga dhigo oo inaan hub qofna aan u sharciyaysnayn aanu haysan karin marka laakiin weli hub waa jira magaalada adigu xildhibaan baa tahay wax walaaca ma ku abuuraysaa marka la eego soo laalaabashada dalalka xildhibaanada iyo saaxiibadaadaba annagu halkaa meel ka dhib badan oo aad uga dhib badan baanu ka keennay baan joognay baan joognay xamar oo aanu xaafado yar ka joognay waxaanu aaminsannahay waxa weye Soomaaliya nabad ka dhigno waxaanu aaminsannahay waxa weeye qofkii u dhinta Soomaaliya sidaan haddaanu haddana alqaacida iyo al-shabaab uga tagno waxa weeye waxaanu dhuminaynaa damiir weyn baan dhuminaynaa marka hawl kastoo la galo dad baa u dhinta adduunka oo dhan markii dhib wajaho markii ciidama u dhinta dad baa u dhinta madax baa u dhimata kuwaasaan ka midnahay aad baanu ugu faraxsannahay hawshaan hayno haddaad ii soo koobto kooxda dilka geysatay ma baxsatay mase waad haysaa dee markiiba ciidamo ayaa ka daba orday waa jiraan warar ilaa hadda lagu daba jiro laakiin waxaan ka warsugaynaa ciidankii nabadgelyada ee ka daba tegey kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareye oo u warramaya waryahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a si toosoo idinka imanaysa magaalada washington dadweynaha gobolka ohio ee dalka maraykanka ah gobolka labaad ay ugu badan yihiin soomaalidu wadanka degan ayaa toddobaadkii hore cod ku diiday sharciyeynta daroogada marwaana taasoo la sheegay in dhaqaale ahaan gobolka aysan u roonayn balse sidoo kalena ay aafayso istimaaciga oo ah dhibaato aada u weyn haddaba wariyaha v o a cabdikaafi yuusuf aadan ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada colombus
gebi ahaanba gobolkani ohaayo ayaa laga joojiyey isticmaalka beerashada iyo ka ganacsiga daroogada loo yaqaano mariwaanada mariwaanada ayaa saynisyahanada qaar iyo khubarada caafimaadku waxay aaminsan yihiin in ay leedahay faa'iido dhinaca caafimaadka ah taasi oo lagu daweeyo xanuunada qaar sida xanuunka kansarka gudoomiyaha jaaliyada soomaaliyeed ee gobolkani ohaayo xasan cali xasan dheere ayaan wax ka weydiiyey bal dareenka ku aadan joojinta laga mamnuucay gobolkani ohaayo iyo dhammaanba siday usoo dhaweeyeen jaariyada soomaaliyeed ee gobolkani marka labaad waxaa weeyaan dadka soomaalida oo ahaayo degan maahane dadka maraykanka oo dhanba baa joojisay daroogada soomaaliduna waxaa weeyaan waxay ka mid tahay dadka bulshooyinka adduunka oo halkan degan aad baanan ugu faraxnay waayo dadku caruuruu leeyahay daroogadan research la sameeyey waxay bahasha mirwaanada ah oo maandooriyaha baaris la sameeyey waxaa lagu cadeeyey caruurta jirta toddobiyo tobanka ilaa afar shan iyo labaatanka haddii ay cunaan ay maacabacabaan in maskaxooda ay wax u dhimayso daroogadani mariwaanada ayaa laga ansixiyey gobollo kamid a wadankani maraykanka sida gobolka colorado oregon iyo washington kabacdi markayse soo tartay macluumaadka ay saynisyahanada iyo quurada caafimaadku ay kasoo saarayaan taasi ee la xiriirta inay xanuunada qaar daweyso waa ka xasan cali xasan dheere oo marlabaad ii sharaxaya sababihii ugu waaweynaa ee gobolkani ohaayo lagu diiday horta waxaa weeyaan haddii bahashaa la baasgareeyo bahashaas maandooriyaha oo dadka soomaalidu ay nacasta u yaqaanaan stateka ama dowladdu lacag bay ka heli lahayd aad u fara badan hase yeeshee saan hadda kuu sheegay waxaa dadweynaha iyagoo u arkayey in haddii la ogolaado ay dhibaato ku abuurayso qoysaska ayna saamaynayso caruurta aan runtii ayagu kontarooli karin ama aan iska celin karinin inta cadada ay u baahan yihiin inay isticmaalaan marka waxay kaloo bahashaanu sabab u tahay oo runtii xabsiyada baa waxaa ku jira dad aad u badan oo u badan dadka madowga maraykanka waxaana lagu xidhaa daroogadaas iyada ah marka dad badan oo runtii waxay lahaayeen haddii la daayo bahashaas oo dariiq walba laga helo sida qaadka soomaalida mataqaana xoolaha ka dhigay oo kale walba haddii laga helo bulshada waxay noqonaysaa midaan shaqaysan oo mar walbaba un ku fakeraysa inay maandooriyahaas ay ay- ay maxaa leedaha dhuuqdo isla mar ahaantaasna maskaxdooda bay wax u dhimaysaa marka dadka reer ohaayo runtii aad baan ugu farxay maxamuud xaaji aadan waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaaladani colombus ohio sida aadka ahna uga soo horjeeday in la sharciyeeyo daroogada loo yaqaano mariwaanada bal maxamuud adigu aad baad ugu ololeynaysay een, dadkana waad soo saaraysay bal hadda waa la joojiye bal iiga waran dareenkaaga aad yaan ugu farxay markii la joojiyey daroogada marwaanada aad baanan ugu ololeeyey in loo codeeyo in la joojiyo oo la diido dan weyn baana ugu jirta dacyarta soomaalida iyo ummadda ku dhaqan gobolkanba in la diido daroogadaas Een, waxaad iiga warantaa markii loo fiirsho een, codaynta soomaalida ay u codaysay een, inay kasoo horjeestaan in la sharciyeeyo mariwaanada Een, lambar intee la eg bay kulahaayeen baa lasoo oran karaa dad badan oo soomaali ah ayaa codeeyey inkastoo soomaalidu codkooda inta badan ay codeeyaan xilliga doorashada weyn oo madaxweynaha ee la dooranayo senatarada iyo een, iyo xubnaha baarlamaanka kale ay aad u codeeyaan haddana sanadkan si fiican bay u codeeyeen aad bayna u soo baxeen waa codeeyeen baa la dhihi karaa sanadkan sababaha lagu diiday een, mariwaanada in la sharciyeeyo maxay ka mid ah baas oran kartaa marwaanadu waa daroogo een, waa weliba daroogo ka dhib badan qaadka haddii daro- la sharciyeeyo dhib badan baa ugu jira dacyarta iyo dadka waaweynba waa daroogo la sharciyeeyey way ka dhib badan tahay qaadka waana qaad la sharciyeey oo kale sidaa darteed baan u diidnay waxaananu leenahay daroogooyinkaasoo dhanba dadka iyo ummadda midna danooma aha sidoo kale een, haddii la sharciyeeyo daroogadaas waxay dhib fara badan ku tahay bulshada maxaa yeelay karaamka iyo dembiyadaa badanayo shaqala'aantibaa badanayso dilkaa badanayo sidaa darteed bayna marna dan ugu jirin in la sharciyeeyo daroogadaas annagu si gooni ah soomaaliduna dhib buu nagu sii yahay maxaa yeelay qaadka oo dhib ku filan oo daroogo kasta ka dhib badan oo lacagta dhammaynayo oo wakhtiga dhammaynayo oo dadnimada dilayo bay soomaalidu aad u cuntaa inkastoo hadda ay ku yar tahay in la helo haddana haddii la sharciyeyn lahaa daroogadaasi wuxuu noqon lahaa wax kale oo bulshada sii baabi'iya noloshoodii iyo deegaankoodii iyo dadnimadoodaba dhinaca kaleeto magaalada colombus shan iyo toban sano kabacdi waxa ay dooratay duq magaalo oo cusub kadib markii duqii magaaladii horeeta ee shan iyo tobanka sane lasoo dhaafay haystay uu caddeeyey inuusan mar dambe isa soo sharaxaynin waa kana xasan dheere oo marabaad ii sharaxaya balqaabkii ay doorashadu u dhacday Eh, horta runtii dadka soomaalida ahu eh, wa- aad baan waxaan ugu faraxsanahay eh, in ay inta guryaha ka soo baxeen ay codeeyeen wadankan maraykanka ciddii codaysa unbaa la qiimeeyaa ninkii aan eh, codayna qiimo kuma fadhiyo marka meeyarkii hore nin madow ah buu ahaa oo runtii dadka soomaalida aad u yaqaanay marka wax badan nagumuusan tarin sidaa daraaddeed dad badan oo wax garanaya oo bulshadeena ka mid ah waxay soo jeediyeen inay fiican tahay nin cusub oo markaa ordayey in markaas isaga lala shaqeeyo hase yeeshee de kolley waxaa guulaystay ninkii uu watay ninkii hore oo meeyarka ahaa eh, baana ku guulaystay cabdikaafi yuusuf aadan v o a colombus ohio
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa diiday qorshaha keystone excel oo ah mashruuc la qorsheynayay in masaafo dhan kun iyo laba boqol oo mayl ay dhuumaha qaada saliidda cayrin uga soo qaadaan dalka kanada keenaana gudaha dalkan maraykanka wariyaha v o eda ee aqalka cadda mary alison nes ayaa warbixintan soo dirtay cabdiraxmaan xuseen fure ayaa soo koobaya
madaxweyne barack obama ayaa ku gacan sayray qorshaha key stone exel kadib markii uu shir jaraa'id ku qabtay aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan maraykanka isagoo sheegay in qorshaha dhuumaha shidaalka ee exel uu noqday mid dood xoogan ka dhex abuuray arrimaha deegaanka isagoo sidoo kalena hore u sheegay inuu tallaabo wax ku oola ka qaadanayo arrimaha la xiriira xakamaynta isbeddelka cimilada caalamka inkastoo bisha diseembar ee soo socota la filayo in magaalada baariis ee dalka faransiiska lagu qabto shir looga hadlayo isbeddelka cimilada caalamka oo ay wado hay-adda qaramada midoobay ayuu haddana madaxweyne barack obama diiday dhuumaha shidaalka qaada ee la doonayo inay saliidda cayriin ka keenaan dalka kanada kuwaasoo qorsho u ahaa in lasoo marsiiyo dhanka gacanka mexico ee dalkan maraykanka
The State Department has decided that the Keystone XL pipeline would not serve the national interests of the United States.
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku waxay go'aan ku gaartay in qorshaha key stone x l ee dhuumaha shidaalka qaada aysan dan ugu jirin danaha qaranka maraykanka aniguna waan ku raacay go'aankaasi obama ayaa sheegay in qorshaha dhuumaha shidaalka qaada ee kanada laga soo rakibi lahaa uusan dhaqaalaha maraykanka u lahayn mustaqbal fog oo micno weyn leh sidoo kalena uusan ahayn mid qiimo dhimis ku samayn kara qiimaha shidaalka lagu kala qatee gudaha dalka maraykanka islamarkaana uusan kordhinaynin isku halaynta waaxda tamarta ee maraykanka obama ayaa sheegay inuu horay maamulkiisa u sameeyey dadaalo badan oo la doonayo in lagu xakameeyo baahida maraykanka ee ku tiirsanaanshahaas taliidda laga keeno dalalka shisheeye balse taa beddelkeeda xoogga la saari doono horumarinta gudaha iyo dibiso cusboonaysiinta qorshaha tabarta ee dalka America is now a global leader when it comes to taking serious action to fight climate change. And frankly, approving this project would have undercut that global leadership.
maraykanku wuxuu hadda hoggaanka u hayaa tallaabooyinka lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada caalamka xaqiiqdii meelmarinta mashruucan waxay mijaxaabin kartaa hoggaankaasi waa arrin aad halis u ah haddii aan la wajihin isbeddelka cimilada oo aan la qaadin tallaabo muuqata go-aanka uu madaxweyne barack obama ku diiday meelmarinta qorshaha keystone excele dhuumaha shidaalka qaada ee la doonayay in dalka kanada laga soo rakibo ayaa waxaa markiiba si kulol uga jawaab bixiyey qaar ka mid a xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ka tirsan koongareska maraykanka kuwaasoo horay u taageeray qorshahaasi madaxweyne obama ayaa saliw ka muujiyay ilaaqtanka siyaasadeed ee arrimaha ku saabsan qorshaha dhuumaha shidaalka iyo arrimaha deegaanka uu ku sheegay inay waxyeelo keeni karaan
taasi waxayd warbixintii wariyaha v o eda aqalka cad uga soo waranta mary alas salines ay soo dirtay waryahayaga cabdiraxmaan xuseen furre oo stuudiya igu heliya ayaana inoo soo koobay halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaadna dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jir ah u daadihinaya saare ciilo nuur iyo ibraahim xasan daandure
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa halkan idiinka soo tebinaya ibraahim xasan daandure iyo anigu waa sahre ciidla nuur bal aan inoo soo qabto warqadda ugu horraysa ee gacantayda ku jirta ibraahimow waxay naga soo gaadhay hooye faadume axmed iyo abtiyo cabdi axmed sheikh iyo habreer seynab cali cabdiraxmaan iyo habreer shamse axmed sheikh iyo balqiise xuseen saalax iyo carruurteeda rufaaci xuseen saalax iyo carruurtiisa iyo waxaa layidhi sahre cabdi axmed iyo samsam saalax cabdiyo caruurteeda axmed cabdi axmed iyo mubaarak cabdi axmed iyo abshira cabdi axmed iyo yuusuf cabdi axmed iyo maxamed cabdi axmed waxaa soo raacdaa aarmi cumar barkhadle iyo caruurteeda dhammaantood waxay ehelkaasi iyo qaraabadaasiba kala joogaan baa layidhi maraykanka yurub kismaayo iyo meelo kale tahniyad kal iyo laabana waxay hawada u marinayaan maxamed xasan saalax iyo faadumo xuseen saalax oo ku aqalgalay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaanu leenahay habay yidhahdeen gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax anaguna waxaa leenahay ubad khayr qabaa la idinkala siiyo dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdiraxmaan cabdulaahi shanfool iyo waxay yidhahdeen maxamed siciid cali iyo maxamed biixi muxumed iyo cawil cawl xirsi iyo cabdifataax axmed muxumed iyo jamaal jaamac xaashi farxaan jaamac xaashi iyo yaxya cabdulaahi shanfool iyo cabdirasaaq cali cabdi hinda cabdulaahi axmed jamaal cabdulaahi axmed waxayna dhammaantood jecel yihiin inay hambalyo u diraan maxamuud maxamed xirsi cadaani loo yaqaano iyo caashe cabdulaahi axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada gabiley waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina meherkaasi waxaan leenahay ha idin horseedo guur kheyr qaba maxamuud maxamed xirsi cadaani iyo caasho cabdulaahi axmed aamiin baynu leenahay allaha u aqbala ducadaasi ibraahimow bal dhinacii heesahan inoo soo qabto intaynaan warqadaha hore uga sii socon heestan waxaa la yidhahdaa digreeto in badan baad maqashay digreeto madaxweyne oo soo baxday wareegto wareegto haye marka digreeto jacayl miya digreeto jacayl baa la yidhi waxaa waxaa qaadaya fanaanka maxamed bike
qalbigani ku racay kusimiirkiyo dareenba daquna adigu nastaysay intaan dumarkabaa ka leexday gudaad shicilaaq dhankooda dartaa qalbi gartaa xubi martaa uga go'ay haweenba dumarkabaa ka leexday gudaad shicilaaq dhankooda dartaa qalbi dartaa xubi martaa uga go'ay haweenba xukun adigu ku doortay digreetana wuu ku duugay damiirka naftaydu yeelyo dubaaquna wuu la qaatay oy balse xeex dhankaaga xukun adigoo ku doortay digreetana wuu ku duugay damiirka naftaydu yeelyo dubaaquna wuu la qaatay oy balse xeex dhankaaga damacani ku raacay ku sii damqashiya jacaylna ruxduna keligaa danaysay damacani ku raacay ku sii damqashiya jacaylna ruxduna keligaa danaysay dunidan arkay dadkaa madow iyo caddaanba adaan qalbi adaan xubi adaan darajada ku siiyey alla intaan dunidan arkay dadkaa madow iyo caddaanba dartaa qalbi dartaa hani baybi haddaan darajada ku siiyey xukun adiguu ku doortay digreetana wuu ku duugay damiirka naftaydu yeelyo dubaaquna wuu la qaatay ooy balse xeex dhankaaga
codkii macaana ee maxamed bike iyo heestii dikreto intaas haddaan kaga gudubno dhambalkana waxauu naga soo gaaray saleebaan xoosh cumar iyo cige rooble cali iyo khabiira cabdi cilmi dhammaantood waxa ay joogaan carta jabuuti waxaana ay jecel yihiin iyo weliba buuloburta gobolka hiiraan inay taaniyad farxadle ay gaarsiiyaan rayaale ibraahim cali iyo zeynab cabdi cilmi oo gabadh ugu dhalatay carta waxaana gabadhaas loo bixiyay yidhaahdeen baxsan rayaale waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay allaha ka dhigo rayaantii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamiin allaha aqbalo baynu leenahay warqadanina waa tahniyad dhalasho baa layidhi waxaa diraya xuseen maxamed isaaq iyo ibraahim aadan iyo isaaq soomow gurow aadan maxamed iyo cabdi hulbaale baa layidhi iyo sacdiyo abshir iyo abuukar xaaji iyo faadumo maxamed aadan iyo aadan macalin xasan iyo aabo cadow aadan iyo maxamed iftiin iyo hooyo caasha sheekh cabdulaahi jamiilo sheekh iyo waxaa layidhi hindiyo sheekh muscaf iyo hooyo ambiya somow iyo dad kale oo fara badan dhammaantood asxaabtaasi waxay tahniyad dhalasho u dirayaan muslima nuur iyo sheekh cabdi aadan wiilba ugu dhashay wajeer gobolka waqooyi bari ee dalka kenya wiilkaasi yar waxaa loo bixiyey khaalid ducada waa dhankiina bay yidhahdeen weliba waxay dhahdeen waa qofka warqadan akhriyaya warqadaasi aniga igu soo beegantee waxaan leeyahay wiilkaasi yar ilaahay ha ka dhiga kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiisaba anfaca ee loo aayo ee soo kora ee soo barbaara dhankii heesaha ayaan zahroy ku noqonaynaa bal hadday noo soo qabay baano dahab heesta wixii dalkii leey adigaan kula doortay adna waa iga diiday doorka baanu kacaa dugaagta waa idile mase waa idaaweyn zahroy waxaa hore u qaaday fanaankii axmed shariif hase yeeshee waxaa hadda cusboonisiyo qaadaya sidi cali
dadka waa igu diimay dhaqanaa la imooday dadka waa igu diimay dhaqanaa la imooday dugsigaygana diiday diintiyaan baranaayay durkamaanu kacaa dugaagta maay dilay mise waa didaawentaan duloobin kartaa dabka maan ku dhacaa mise waan ka turkaa dabka maan ku dhacaa mise waan ka turkaa deeq wixii dadka yaalay dahabiyo duuyo deeq wixii dadka yaalay dahabiyo duuyo anigaa kula doonay adigaa iska diiday durkamaanu kacaa dugaagtamay dilay mise waa didaaweyn intaan duloobin dartaa dabkamaan ku dhacaa mise waan ka durkaa dabkamaan ku dhacaa mise waan ka durkaa
codka fanaanka siidii cali winkeynta haddii aynu kusoo dhaafno warqada tiro badan oo koob iyo labaatan qof ka kooban ay ku qoran yihiin baa gacantayda ku jirta intii wakhtigu inooga saamaxo balan ka dhawaajiya magacyadaasi sacdiye sheekh cabdi iyo arde sheekh cabdi iyo fartuun macalin xasan iyo axmed sheekh cabdi iyo cali nuur sheekh cabdi iyo sahre sheekh cabdi saxane shariif daahir iyo rabiic cumar baa layidhi shariif iyo axmed weli cabdiraxmaan iyo cabdinuur shariif cali iyo xasan shaafi shariif cumar iyo axmed haashim khaliif iyo sharmaarke shariif cabdilaahi iyo diiriye cabdi garad iyo cabdijabaar ibraahim mursal iyo maxamed shariif maxamuud axmed weli shariif cabdilaahi iyo nasteexo shariif cabdilaahi iyo cabdi shariif shaafi yaxye shariif cali iyo waxaa la yidhi farxaan shariif cabdiraxmaan iyo dad kale oo kala joogda canada u k holland u s a iyo weliba jabuuti xambaliyo bogaadin waxay hawada u soo marinayaan cabdikhadar shariif daahir iyo marwadiisa nimco cumar ibraahim oo wiil ugu dhashay dhakhtarka weyn ee daaral xanaan wiilkaasi yar waxaa loo bixiyey salmaan cabdilqaadir waxaan leenahay soo barbaar oo noqonkii dalkiisa dadkiisaba anfaca dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray reer maxamed abuukar cusmaan timaguduud iyo abti xasan maxamed ibraahim xarash iyo caruurtiisa iyo habaryar faadumo sheekh ibraahim iyo saygeeda maxamed culusow iyo habaryar xaawo maxamed ibraahim iyo caruurteeda iyo habaryar maano cusmaan maxamed iyo caruurteeda iyo habaryar nasro xasan siyaad iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo cabdiwahaab cali muumin iyo xaaskiisa iyo caruurtooda cabdiraxmaan balile cadow iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo axmed xasan salaad axmed eerkolo iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdiqaadir maxamed abuukar xaaskiisa iyo caruurtooda waxaana ay jecel yihiin iyaga oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda in ay tahniyad gaarsiiyaan zahre maxamed abuukar iyo khaalid nuur maxamed hadaafow oo wiil ugu dhashay dalkan maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed khaalid waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca waxaa kaloo ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdinaasir maxamed abuukar iyo nafiiso cabdulaahi wasiir oo ku aqalgalay ceel jaale degmada markacadey gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya oo ay leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barwaaqo inaad kala kulantaan ayaan eebeeda kaga baryaynaa aamiina laha aqbala baynu leenahay ibraahim ow balaynu mar kale dhinacii heesaha ku noqonna eh waxaad haysaan bandhiga waa xaliima khaliif magool iyo heestii shimbiryahow maduusha
intaasi ku dhaafaynaa waxaan dhambaal ka helay hooyo shukri cumar cali iyo abti maxamed cumar cali suxufiga loo yaqaan iyo faarax cabdiwaaxid cusmaan iyo cali naasira cabdiwaaxid cusmaan iyo mulki cabdiwaaxid cusmaan iyo abti bilaal cabdi jumcali iyo axmed faarax oo loo yaqaano gendhe maxamed axmed cabdiwaaxid cusmaan iyo sakariya axmed cabdiwaaxid cusmaan iyo sagal axmed cabdiwaaxid cusmaan sakariya cabdiraxmaan xuseen iyo aadan axmed cabdiwaaxid cusmaan iyo cabdi xakiin axmed cabdiwaaxid cusmaan maxamed qani cabdi cusmaan iyo cadar cumar bidaar iyo fahad cumar bidaar iyo muno maxamed xaaji iyo fatuun xasan sheekh yuusuf xaaji aadan gaduudow iyo cabdikariin xaaji aadan gaduudow iyo cabdiraxmaan maxamed oo loo yaqaano cadka dhammaan dadkaas waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay jecel yihiin inay salaan gaarsiiyaan isbahaan aadan gaduudow iyo axmed cabdiwaaxid cusmaan oo dhowaan gabadh ugu dhalatay yidhaahdeen muqdisho waxaana loo bixiyey gabadhaasi sundus axmed waxaana ay leeyihiin ducada idinka la waaye sundus soo barbaar ayaan ku leenahay noqo tii dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin allaha aqbala ee ibraahino warqad dhalasho ayaa markana gacanteeda ku jirta oo aada loo soo qurxiyey oo weliba lasoo kala qaybqaybiyey waxaa la yidhi marka hore waxaanu halkan ka salaaminaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o eda gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo tahniyadaha iyo salaamaha bay yidhahdeen marka xigta ah waxaanu tahniyad dhalasho u diraynaa annagoo kale ah bay yidhahdeen maxamed axmed duux iyo cabdiraxmaan axmed duux iyo nabadoon nuur taxad maxamed iyo cabdi maxamed faarax jabadari buu ku magac dheeriyay baa layidhi ninkaasi iyo cabdirasaaq nuur taxad maxamuud iyo cabdiqaadir diiriye maxamuud duux iyo brofeseer saxane xaashi xirsi iyo eedo dahaba dhuux iyo waxaa layidhi hooyo eglan xaashi xirsi dhammaanta dadkaas waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaanay hambalyo u dirayaan saxar diid axmed dhuux iyo amaal nuux taxad maxamuud waxaanay gabadh ugu dhalatay garoowe gaar ahaan xaafadda hodan taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishii sideedaad labada kun iyo shan iyo tobanka gabadhaas yar saamiye saxardiid baa loo bixiyey saamiye imaama soo barbaar oo noqo tii dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamin ayaan leenahay waxaan idiin soo qabanaynaa soo ujeeddadeenni heestaas waxaa wada jir ugu luqaynaya saade cali iyo cabdi baadin
ugu bikalgacal ahli dhowri
dhinacii warqadaha ayaynu ku noqonaynaa ibraahinow waxaa inoo soo qaba ibraahinow warqadda xigta dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray reer maxamed abuukar cusmaan iyo habaryar faaduma sheekh ibraahim iyo seegeeda maxamed culusow iyo habaryar xaawo maxamed ibraahim iyo caruurteeda iyo habaryar maano cusmaan maxamed iyo caruurteeda iyo habaryar nasro xasan siyaad iyo seegeeda iyo caruurtooda cabdi wahaab cali muumin iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan balile cadow iyo xaaskiisa iyo caruurtooda waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdinaasir maxamed abuukar iyo nafiise cabdulaahi wasiir oo ku aqalgalay deegaanka el jaalle ee degmada markacadda ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya oo ay leeyihiin waxaan arooskiina eebada kaga baraynaa inaad kala kulantaan nolol raaxo badan eebana uu idinkala siiyo ubad qeyrqaba aamiin ayaan leenahay aamiin allaha aqbalo dhinacii heesaha ayaynu ku noqonaynaa bishaaradii naftayda iyo codka baxsan ee fanaanka shay miro
bishaaradii naftayday bugto waxaan kuu soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa ilaa buurti daaloodu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo badhan beeladadi kalgacaalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buuxaan soo boqday awga sidanahay bukaa socod markii baan talays yiri ilanayla-aanta lay baxnaanin kariwa bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay naftubaahambane barbarkaaga ilaqaabo haiska dhigin biraan jabin uuraan la mari karin dhinna haiska dhaadhicin bini aadan baa tahay bashar kula midaanahay bini aadan baa tahay bashar kula midaanahay nafku baahan baane barbaarkaaga ilaaqaago bini aadan baa tahay bashar kula midaanahay bini aadan baa tahay bashar kula midaanahay
waa hagaaga codkii shay miradda cali iyo heestii bushaaradii nafteeda intaas haddaan kaga gudubno dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray maxamed biixi maxamed iyo cawil cawl xirsi iyo cabdifataax axmed maxamed iyo jamaal jaamac xaashi iyo farxaan jaamac xaashi yaxye cabdulaahi ciid axmed maxamed iyo axmed ibraahim shaqalle iyo cabdirasaaq cali cabdi iyo hinde cabdulaahi axmed dhammaantoodna waxa ay jecel yihiin inay salaamaan taaniyad iyo heestaanna ay gaarsiiyaan caashe cabdulaahi axmed iyo maxamuud maxamed xirsi cadaani oo ku aqalgalay gebeley oo ay leeyihiin arooskiina aamiin kala kulma nolol raaxo badan ee banaheyda kala siiyo ubad kheyr qaba amiin allah aqbalin leenahay ibraahim warqadda gacanteeda ugu dambeysa waxay naga soo gaadhay xuseen aadan sankey iyo ibraahim aadan sankey iyo cabdulaahi aadan sankey iyo waxaa layidhi aabo aadan sankey iyo cabdiraxmaan aadan sankey iyo cabdi xuseen aadan xasan iyo abtiyo xasan xuseen iyo abtiyo ismaaciil baa layidhi waa ismaaciil aadan iyo aadan xasan yaasiin iyo cabdinaasir cabdilaahi karow iyo maxamed salaad aadan iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq sulaymaan maxamed nuur jacfar iyo abshire macalin isxaaq iyo cabdikariim salaad maxamed iyo cali macalin aadan iyo aadan xuseen mursal baa layidhi sheekh aadan buu ku magac dheer yahay nuur maxamed cabdilaahi iyo mustafa cabdi iyo waxaa soo raacda xabiibo salaad iyo hooye khadiijo nuur baa ugu dambaysa waxaay dhammaantood hambaliyo bogaadin iyo duca hawada u soo marinayaan xasan aadan senkey iyo qureesha cadow aadan gobolka baay degmada bardaale ayuu arooskoodu ka qabsoomay baa layidhi tobankii bishii tobnaad labada kun iyo shan iyo tobanka waxaan leenahay reerkii lagu nasto lagu nagaado wada jira ee nabadgala allaha idinka yeelo dhinacii heesaha iyo heestii aad inoogu soo xiri lahayd ibraahinow jacaylka u beer ubax ayaa la yidhahdaa heestani waxaa wadajir ugu luqaynayaa hodan cabdiraxmaan iyo hirbaan laac guud ahaanna barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan heestaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa Toddobaadka dambe inta la kulmi doono way iga xusuusta ku baano harkiya badan weyga xisaha lagu biiray riyana boholyoobay dareenka ku booqo riyana boholyoobay dareenka ku booqo xidhiirka bilaabmay xusuusta ku baano harkiya badankayga xisaha lagu beeray riyana boholyoobay dareenka ku booqo riyana boholyoobay dareenka ku booqo
bartaa qalbigayga xubbiga baradiisa baradiisa riyaan udaje adkee ballanto guduun biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay barta qalbigayga xubiga baradiisa baradiisa riyaan udaje adkee ballanto gudoon biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay
qalbiga lushaay haalushaay jacaylka u beer ubax soo baxa hodanayo beer ubax soo baxa
midkan boqradiheen dadkaba u bogo jacalka ube ubax soo baxa ila cube ubax soo baxa
diibadee xubigay bartee beerkayga lushaay way lushaay jacaylka ubeer ubax soo baxa qodanayo beer ubax soo baxa
jacaylka bogayga waryaba ku naga hadduu kugu beerma naftani boqoyooga usaylka qabtaan waxna anin lahay usaylka qabtaan waxna anin lahay jacaylka bogayga waryaba ku naga hadduu kugu beerma naftani boqolyooga usaylka qabtaan waxna anin lahay usaylka qabtaan waxna anin lahay
taabaajiyan barashada walaalnimo walaalnimo ee haddahaa kundhigoon jacaylu bedelo miyaa dhigabiin dhigabiin ilmada burqanaysahaa intaan baajiyan barashada walaalnimo way walaalnimo ee haddahaan bandhigo jacaylu bedelo yaad igabiin igabiin ilmada burqanaysahaa
midkan boqradeen dadkaba u bogo jacaylka u beer ubax soo baxa jacaylka u beer ubax soo baxa
diibadee xubigay bartee beerkayga lushaay way lushaay jacaylka u beer ubax soo baxa hodanay beer ubax soo baxa
midkan boqradeen dadkaba u bogo jacaylka u beer ubax soo baxa jacaylka u beer ubax soo baxa
cododkaasi macaan ee hodan cabdiraxmaan dheere iyo nimcaan cabdiraxmaan hilaac ayaa ugu dambeeyey idaacaddii galabnimo si wada jiro u daadiinayn anigoo cabdiraxmaan xuseen fariya maxamed colaad xasan sidaas iyo nabadgelya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.